dhibaatooyin badan oo ummadan soomaaliyeed hamartay gaar ahaan gobolada amba iyo iyo jaraan marka taas may jeelaa ini waayo aragnimo lagu qaado dagaal may la wiilaka dhamale mooyaane wiilmaka dhaladaw in dagaalada la roojiyo daryaanka dhahjarnay xaaladooda habadjoojin alka suubiye alxamdulilah saddex maal moola mara ahayta arrintaasi habadjoojintii dhamaatay odayaal badanna isku arageen lamada beeloodoo meelokadaamaasa afarta beelood boqolqoro laiskaraaiyo beesha laisaameediyahaayeen dhul beereed la iska dagaali dhulkaasna de dhulna lankilahayle lanlahayneen meelaaw dhulkana maguuraaw marka nafta la gooyaw ilaahay abuur bikaali waay lang muslung naf muslung adooyina walausa naqdaw wal goradeeda muslimiin aleeye maybaa jeelada lahay ini dagaaladaas loo roojiyo intii doogan dagaaladaas ulanba lankasta mas-uula saarinye qofkasoo shaksigaaso ilaah haashi iyo awlaadiisa lakasoo mas-uula ku saaran marka inta mas-uuliyadaas wada saaran dhamaanta in mas-uuliyadooda guusaan dagaaladan lan walban guldooda sidii lairooji lahay yaa dadka dhanka baaqe lamada beerood walaalo waayo dadka dadaniisig waayo inay dagaaladaas roojaan is argaan dadka lehraw ahluhilli walacagbi inay isku arag taasow isku argaan dadbadan isku argaan qaranka baaka ku jeedi qaranka baaka ku jeedi walgorodka ciilmaawudiinkiya baaka ku jeedi dadki duurka rooge naftasiya baaka ku jeediya marka may jeerada lahayna inay arrintaasdan inshal herno oo la roojiyo dagaalkaasi walaa la walaayo oo wadashee jaroona miiska wada xaajoodka lakawada kulmo lakawada hadlo intaas yaa ra'yigeyga saliimkaana kaasaa dhige lankii hadda dagaalan han kala taagowna isu dagaalan aragnaan maleeye waliseeye amba lan horba walbaan ku galna yaa yaa naqda kora marka dad walaale way dadkana dad hadda wala noocaas inay iska dagaalan oo laka dhegaysadi karo reer kaasaa isdagaali hataa naftatee eebiyadan miibno marka sidaas ayaa eran lahay
ogaantaada imise wax khasaaraha ka dhashay miyaa jiro dagaaladaasi labada belood udhexeeya
aada iyo aada dagaalo khasaaro badan kudh kudhay dhimashada ilaa shan sadana dhaawac sideed sideedas qof iyo waxyaalaha ku deerta sade qof oo dhaawaca iyo na shan qof oo dhimasha waayo khasaarada intaana deerta hadda
gartay muxuu salka ku hayaa marka dagaalkaas adeer horaantiinka sheegay salka waxaa ku haya dhulbeereed iyo laiska haysado dhulbeereda salka tahay dhulkaasa laiska haysado marka dhulna lansheya iskule lankilahaya lahade walkuwada hadele walaadi oo kale oo arrimahaasi ah marka muhiimada koowaad waa ini dagaalka roogsido muhiimada wala kalena waa waa lakuwada hadlo koro marka waa lakabedelada kormale nafta taaliga waa lakabedelada kormale marka dagaalada in la roojiyo lana dhibaatada hadaba wiilashii ka dhamadi iyo na gabrii ka dhamadi maanaqdaayan hadan laakiin dhul yaalelay obayaalkan iyo awowyaalkana yaa roogeen dhulkaas yaalelay lankirogookan manaafasidee lan dhulkahoosiis mari walba minka jaraan marka in dadka lindhayna lingirbayne ya ya muhiimada koowada langna lang maku adkaadaw langna lang ogsiyiin dagaaladii soomaaliya labaatan shan sano rubaa qarnisoodi langa meeliisu deegaankiisu deganahay langlakukuyay deegaanadaas kala degi eedan yari hadi jarto farakutiris waay hadi kale maari koro majari koro lala limbishay meelisiyaal iyo beersis meeliyaal iyo xeershay iyo warsis meeli kuqodanay iyo goobshay meeliyaal isu oge marka sidaasaan lahaa inay lan walba dagaalku isku dhaafo kubaanta oo waxyaalihii hore waayo aragnimo ku gaadooda waayahay dagaaladan beeraha wada dagaalamaya ma hore ayuu markaasi dhowr mar u dhex maray mase waa markii ugu horreysay
adeero walyaro soo soo beede ah mar hormar dhataasaay jari hal qof ley hakaikayti laakiin beerahaas warinisgaadeen iskoorkooyan ebed lama sheegin
gabagabadii fariintaada ugu dambaysa u dirayso beelaha wada dagaalamaya
may lahaa walaalayaal inaysan roojidaan dagaalkaasi maysin lanaa inaysan meelaniska koytaan maysin lanaa inay caayihin ku talataan maysin lanaa inay horumarkan ka shaqaytaan maysin lanaa inay dagaaladaasi dhibaato mooyaan walkaleesan siin shanan lahayn isagoo qalbigiin shaltabi isagoo boqol isku dileen isagoo wal dhibaato iska suubideen hadhow masahabasaan shilahaytana biroogasaan markanti shilahaytada lindeerna shilahayta dagaalkaa roojiyay dagaalaa siday dadka wargoradka oo adduunyada dacfaada roorana maybaan ka daaqay walalo waraagiyo intii habakaga gadaan ka dhibaataynayo ha kaca yeliyeen dubashiisinta sootiyo si dadka heliisiyo walaan kuqolodaan intaasna qato intaasaan ka daaqe eediyadana maakantiin halo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu